Qalabka Aragga Qalabka aragga wuxuu isku keenaa inuu sare u qaado qaybaha kala duwan ee caafimaadka, dhisnaanta carruurta iyo dhalinyarada da'da yar ee indhaha waxba ka arag aragga. Ardayda dhigata dugsiga Vincent School loo ballan qaaday in sare loo qaado ama la kobciyo fikirka loo dhigo casharro ay ka faa'iidaysan karaan oo ay ka mid tahay sida loo isticmaalo teknoolojiga sida Skype, podcasting, iyo dhageysto casharradooda. Ujeeddo Hordhac iyo Shaqaynta Maqalka Ku badan shaqaynta maqalka la yiraahdo soundball. Soundball waxaa weeyaan kubbad waa qalab ka caawinaya dhaqdhaqaaqa iyo xidhiidhinta afgaradka qorsheynta loo sahlo ama loo kobciyo aqoonta, isgaarsiinta, dhaqdhaqaaqa iyo wacyigelinta. Qiyaasta Hadalka Talking meter wuxuu qiyaasaa hadalka. Muhiim weeye jarjarida hadalka dhawaaqidda maaha duubista carruurta marka ay ciyaarayaan balse ay ujeedadu tahay isku dhaf group iyo keli keliba ah, xidhiidh iyo tartan ku saabsan in la gaadho halka saxda ah oo ay ka midho dhaliso waqti gaaban iyo waqti dheer la derso. Joojinta Saacadda Hadalka Stopwatch waxaa sameeyay Vincent School, ardayda ka caawinaya iskuulka u dejiso sida dhaqdhaqaaqa, isgaarsiinta, qalabka taagan ay carruurtu isticmaali karaan, iyo ardayda la caawin karo kaligood si ay u gaadhaan isku filnaansho gooni ah oo ay gooni isku taagi karaan. Waxay dhammaystirayaan xorriyad waxayna helayaan xorriyad ay kaligood isku taagaan, ayna isku kalsoonaadaan qalabka isticmaalkiisa, dhaqdhaqaaqa kala duwan. Qalabka carruurta ka caawinaya barashada tirada, afka, iyo luqadda. Hordhaca Hadhka Hurdada ayuu ka caawinayaa hadhka iyo orodka waxay ka caawinaysaa carruurta indhaha la ama indhoolayaasha ah hadday tahay qorsheynta gaaban iyo kobcinta aragtida carruurta indhaha la. Qalabka Aragga Sightbox Ujeeddada waxay tahay in laga faa'iidaysto halabuurka iyo kobcinta casharrada iyo kuwa cusub intaba. Dhageysi wacan.